ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane jibriil cabdirashiid cabdiyadah furashirweynaga qaran ee toddobaadka kalluumaysaga ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madalaha gudub haweynu suxsey axmiid yeelata in lagu faa'iideysada kheyraadka ilaahayna say uso-onah sheegay in si gaare lagu faa'iideysada malaayka ah waynu iskala dardaarmay in korlanqaada aqoonta xirfadda iyo kalluumaysiga soomaaliya wasiirka kalluumaysiga xukuumadda soomaaliya sheegay in kalluumaysigu seeyay qeybtan ku muhiimsan ee wala saarowga dalka waxaan rabaa shirkan sanadkiisii labaad aan qabanayno micnihiisa la soo koobay ee sanadkan aan taarka ka dhiganay badqabka kalluunka iyo caafimaadkiisa maxaan u dooranay waxaan u dooranay waa la sharxay saad barses ugu jeedeen ummad ma dhuufin karto ama dowlad ma dhuufin karto kalluun ama cunto nooc erto ha ahaato aysan ayada garantoor ka ahayn caafimaadkeeda si taa loo gaaro waxaan rabnaa inaan ku baraarujinno dadka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada oo qeyb muhiima ka ah ee horumarka kalluunka oo mushkiladda ugu weyn oo haystana ay tahay inay dhuufin layihiin kalluunkii oo laga qaadan layahay in sida looga bixi kara ay tahay sida cilmiyan aan usoo jeedinay wasaaradduna ay hormuud ka tahay oo ay rabto inay garab istaagto saad ogsoontihiin de ku laaban maayo waxaa la sharxay sida g p d-geena uu kor ugu qaadayo dhaqaalahan filayno inuu kasoo baxa kalluunka iyo annagoo u keensanay maanta markhaati in sectorkan aan maalgelinayno annaga iyo dowladda turkiga si wadaagan oga wada faa-iisanayno kheyraadka dalka macnaheedu wuxuu yahay nalama lahan dowladda turkiga annagu kheyraadka aan leenahay laakiin waxay ka yihiin investors qofka hadduu wax maal gashadana waxa uu leeyahay profitki inuu wax ka qaato sometimes warbaahinta waxaa loo bedelaa markii la sheego ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid cabdiye fari wasaaradda in yadadajeeda shuruucda muhiimka a ilaalinta kalluunka iyo weliba sidii korlanka qaada lahay walhasaarowga dalka salaan kadib waa runtii waan ku farxsanahay inaan soo qayb galo sanadkii labaad barnaamijkan badqabka kalluunka aada baan uga xumahay inaan meel ku degdegayay waa ka cudur daaranayaa wasiirka iyo maxay hayto intii aan kusoo guda jirnay rixladan kalluumaysiga iyo ganacsiga caqabadaha ugu weyn oo naga haystay waxay ahayd kalluumaysiga laba arrimood midda koowaad waxay ahayd taya dhowrka taya dhowr la-aana dalkii jirtay hadda waxaan aaminsanaa taya dhowrkii inuu kacay oo privately iyo midii iyo tii qarankaba midda labaad waxay ahayd storage la-aan waxaad aragtaa malayga marka lasoo qabto wuxuu u baahan yahay storage uu u baahan yahay storage waxaa laga yaabaa container forty feet ah oo laga yaaba laba bilood markii uu korontada u shidan tahay laga yaabeeba wixii ku jiray inay korontada ka lacag badan tahay marka xalkaas waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo wasiirka kalluumaysiga oo hadda runtii xal u helay dowladdaasaan walaalahana ay heshiiska la galay aada baan runtii u bogaadinayaa waxaan arki jiray kismaayo waxaan arki jiray doomanka in loo sameeyey a e b maalinba inay mid badda gasho marka aada weydiisidoo tiraadid maxaa a e b loos loogu sameynaya waxay kuleeyihiin malaaygii lasoo qaban lahaaya tiradii ka badanayo deetana doomankii ayaa shidaalkii hadha wax loogu gada laweynaa inta macnaha wixii inta isjibiyaan marka badiyo saas u buuxda ayaan ka baahannahay runtii waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dor stephen sida quruxda badan ee uu noo tusay wixii badda nooga jiray